بsm الlh الرحmn الرaحيم alحamdu لlh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuل الlh slى الlه عlيه وعlى آlه وصaحبه وsلم اllهma وفqna min الأqوال والأعmاl لma تحibه وترضى waxaa dersigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda شhan iyo soddonaad ee suuraة الracdi allah waxau ihi subxaanه مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار الله حول سبحانه مثل الجنة جنada sifadeedii iyo tilmaanteedu waxa ay tahay allatii jannadaasoo wucida loo yaboohay almuttaquuna kuwii ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cabsanayey jannada mutaqiinta loo yaboohay sifadeedu waxa weeyi tajrii waxa qulqulaya min taxtihaa hoosteeda markaa mahal mubtadahaas in khabarkiisa jumlada tajrii la rido oon waxba loo soo qadarin waa qowl qowlka kalena waxa weeyi in loo soo qadaro mathalu ljannati alatii wucida almuttaquuna fii ma naqusu calaykum sida suyuudigu uu soo qadarayo oo markaana waxa weeyi mathalu ljanna jannada sifadeedii waxa weeyi allatii jannadaasoo wucida almuttaquun kuwa alla ka baqa loo yaboohay sifadeedu waxa weeyi fii maa naqusu calaykum waxaan idinka qisoon doonno ayaa ay sifadeedu ku sugan tahay halkaa khabarka rid marka la soo qadaro tajrii waxa qulqulaya min taxtihaa marka waa sifadeediie tajrii waxa qulqulaya min taxtihaa ay min taxti ashjaarihaa wa qusuurihaa waxa weeye fooqyadeeda iyo dhirteeda hoostooda waxa qulqulaya alanhaaru webiyadii ayaa qulqulaya ukuluhaa ay maa yu'kalu minha min athamar waxaa laga cunaya ee midhaha ahi jannadaas daa'imun mid daa'imoo joogta a weeyi oo aan la jarayn marka ukulku waxaa looga jeedaa maanta maa yu'kal wixii la cunayee midhaha marka ukuluhaa midhaheeda jannada laga cunayaa daa'imun waa mid joogto ah oo aan marnaba laga jarayn wa dilluhaa hadhkeeduna waa joogto oo la jari maayo oo waa min baab aliktifaa biaxadi shay-ayno ukuluhaa daa'imun wa dilluhaa daa'imun weeyi laakiin tahoraa lagu kaaftoomay min baabi wasaraabiila taqikum lxara ay walbarda allah waxau ihi tilka taasi lasoo tilmaamay waa jannada eh cuquba aladiina kuwii cidhibtooda weeyi itaqow alla ka baqay taa lasoo tilmaamay waa kuwii ilaahay ka cabsaday cidhib wanaaggoodii weeyaan jannadaasi wa cuqba alkaafiriina kuwa gaalada ana cidhibtoodu annaaru naar weeyi gaalana cidhibtoodu waa naar ciyaadan billaah alla waxau ihi waladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabkii towraad ahaa waa mu'miniintii waxa weeyaan yahuudda kuwoodii rumeeyey sidii cabdillaahi ibnu salaam iyo weeyi waaladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabkii towraad ahaa kuwaanu siinay ama haddii la caam yeelo asha jinsiye laga dhigo waa jinsal kutub kutubta kuwaanu siinay oo markaa ahlu kitaabkii yahuud iyo nasaareba ay soo gelayaan kuwoodii rumeeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam kuwaasi yafraxuuna waxa ay ku farxayaan bimaa kii unsila la soo dejiyey ilayka adiga nebi maxamedow lagugu soo dejiyey oo qur-aanka ah waxaanay ugu farxayaan dee waxa uu rumeeyey wixii agtooda yaalay ee asalka diinta iyo towxiidka iyo sifaatkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam alla waxau ihi wa min alaxsaabi gaaladii isa soo bahaysatana waxa ka mid ah man qaar baa ka mida yunkiru inkiraya oo dafiraya bacdahu ay bacda maa unsila ilayk kaa lagugu soo dejiyey qur-aanka a barhkii qaar baa dafiraya oo diidaya oo waxa weeyaan dee uluuhiyadii alla subxaanahu wa tacaala iyo asmaadii ilaahay qaarkood sida raxmaan oo kale ayaa ay dafirayeen walow rubuubiyada iyo waxyaabaha qaarkood haba sugaane qul haddaba waxaad ku tidhaha nebi allow si aad manhajkaaga iyo muctaqadkaaga ugu caddayso innamaa umirtu aniga waxaa lay faray uun haddaan nebi moxamed ahay an acbud allaha ilaahay inaan caabudo keligii oo walaa ushrika aanan u shariik yeelin oo aanan cibaadadiisa cid kale la wadaajin bihi ay bicibaadatih qul waxaad ku tidhaha nebi allow innamaa umirtu waxaa lay faray uun wax kale maahe an acbud allaha ilaahay keligii inaan caabudo oo walaa ushrika aanan ku lamaanaynin cid bihi ay bicibaadatih ilaahay cibaadadiisa cid kale in aanan la wadaajin ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa uunbaan adcuu ay adcu nnaas dadka aan ugu baaqayaa wa ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa uunbaa ma-aabi ay marjicii noqodkaygu ahaaday oo had iyo jeer taqdiimka waxa weeyaan lasoo hormarinaya macmuulku waxa uu faa'iideynayaa takhsiis iyo gaaryeelid oo waa ilayhi laa ilaa kayri ilaahay uun cid kale maahe allah waxau yihi wakadalika anzalnaahu xukmaa wakadalik ay kamaa anzalna alkutuba asaabiqata cala alanbiyaai min qablik sidaanu kutubihii horeba ugu soo dejinnay ambiyadii kaa horraysay sidaasoo kale ayaa anzalnaahu qur'aankanina aanu u soo dejinnay xukman xaal uu yahay qur'aanku xukum xukumkaasoo carabiya af carbeed loo nisbeeyey oo luqo carabi ah ku qoran oo lagu soo dejiyey ama xukman ay xaakiman bayna annaas waxaanu soo dejinnay qur'aanka isagoo dadka kala xukumaaya oo xaakim ah carabiyan af carabina loo nisbeeye oo luqo carabi ah kusoo ilaahay uu ku soo dejiyey ama xukman ay muxkaman xaal uu yahay mid la sugay oon khalal iyo goldoloolo lahayn intaba waa lagu fasiray alla waxau yidhi walain ittabacta wallaahi lain ittabacta nebi allow haddaad raacdo ahwaa'ahum hawooyinkooda iyo waxa ay doonayaan waxyaabahay jecel yihiin haddaad iska raacdo bacdamaa jaa-aka intuu kuu yimid dabadeed min alcilmi ay alcilmu cilmigu intuu kuu yimid kadib haddaad hawadooda iska raacdo maa laka kuuma sugnaanin nebi allow min allaahi ilaahay xaggiisa kaagama sugnaanin min waliyin mid arrintaada maamulo oo kuu gargaara iyo walaa waaqin mid ku ilaaliya toona oo cadaabka alle kaa celiya midna heli maysid waana calaa sabiili alfardi waataqdiir waa kaba soo qaado yacni marnaba ma dhacayso nebigu inuu hawadooda raaco oo waa ma dhacdo horeynaynu usoo tilmaannay shardiga waxaa lagu xidhaa inaanu dee waxa weeyaan lusuumu alwuquuc mar walba mid dhacaya inaanu ahayn ee mararka qaarkood shardiga lagu xidho wax mustaxiila oon marnaba dhacayn sida tan oo kale marka wala in itabacta haddii aad raacdo nebi allow fardan wa taqdiiran bal kaba soo qaado waa waxaan dhacayn eh bacda maa shay dabadii kaasoo jaa-aka kuu yimid huwa maaga oo min alcilmi cilmiga xaggiisa ah yacni cilmiga kuu yimid dabadii hawadooda haddaad raacdo maa laka kuuma sugnaanin nebi allow min allaahi alla xaggiisa kaagama sugnaanin min waliyin mid arrintaada maamulo oo kuu gargaara ay man yatawallaa amraka wayansuruk mid ku maamula oo kuu hiiliyo heli maysid walaa waaqin mid kaa ilaaliya cadaabka allana heli maysid walaqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa waanu soo diray baa alla yidhi dhab ahaan baanu u soo diray rusulan rusul ayaanu soo diray rusushaasoo min qablik adiga horta aanu soo diray nebi allow wa jacalnaa waxaananu u yeelay lahum rusushaasi aswaajan haween baanu u yeelay oo xaasas bay qabeen oo lahaayeen iyo wa durriya ubad yacnii ubad iyo ooriba waanu u yeelay wamaa kaana lirasuulin rasuulna uma ahaaninoo uma cunanto suurtagalna uma aha ay maa saxa walastaqaama mid quman oo suurtagalaba uma aha rasuul an yaatiya inuu la yimaado biaaya mucjizo inuu la yimaado khaariqatulcaada ah yacni mucjizo ka baxsan caadada dadka waxay yaqaanaan inuu rasuul keeno uma suurowdo ilaa biidni illaah ilaahay idankiisa iyo oggolaanshihiisa mooyaane oo alla u oggolaado mooyaane isagu awooddiisa aayad kuma keeni karo likulli ajalin muddo kastaa waxay leedahoo u sugan kitaabun mid lagu qoray oo aanay dhaafayn oo lagu asteeyey yacnii muddo kastoo la qabtay hadday qof tahay ajashiisa iyo cumrigiisa iyo wakhtigiisa hadday ummo tahay dhan hadday qabiil tahay hadday qof keliya tahay wakhti kasta iyo muddo kastoo la qoondeeyey waxay leedahay kitaab ay ku qorantao lagu asteeyey oo aanay dhaafayn alla waxa uhi yamxu llaah ilaahay waxa uu masaxayaa oo uu tirtiraa maa yashaau waxa uu doono wa yuhbitu waxa uu doonana waa sugaa yacni waxaa la qoray wuxuu doono ilaahay waa ka masaxaa wuxuu doonana waa ku sugaa wa cindahu ay cinda allaah ilaahay agtiisana waxa ahaaday ummulkitaabi ay ilkutub kutubahaas wax lagu qoray asalkoodii iyo asaaskoodii oo lowxulmaxfuudka ah ayaa ilaahay agtiisa yaalla oo saxiifo kasta iyo diiwaan kasta oo wax lagu qoro asalkuu u noqday hooyadii asalka u ihi waa lowxulmaxfuud kaasina alla agtiisuu yaallaa alla waxau ihi waimaa nuriyannaka haddaanu ku tusino nebi allow bacda aladii kii barhkii naciduhum aanu ugu goodiyanno gaalada waxaanu ugu goodiyanaynu ugu hanjabaynaa cadaaba if iyo aakhiraba wax ka mida haddaanu ku tusinno intaanad dhiman oo adoo arkaya la cadaabo sidii maalintii beder ku dhacday oo kale aw natawafayannaka ama aanu ku oofsanno nebi allow oo aad dhimato inta aanaan ku tusin cadaabkooda fa innamaa calayka adiga korkaaga waxaa ahaaday uu nebi allow albalaagu gaadhsiin uunbaa korkaaga ah wa calaynaa annaka korkayagana waxa ah alxisaabu xisaabtuna annakayna saaran tahay waxaa alla uu yidhi subxaanah nebi allow waxaanu ugu goodinaa cadaab ah haddaannu berhkii ku tusno adoo nool dee arrinku waa waadix hadday dhacda inaannu ku oofsanno annakoon weli ku tusinna adigu xilkaagii waad gudatoo gaadhsiin baa ku saarayd xisaabtuna waa korkayaga oo waimaa nuriyannaka bacda aladii naciduhum dee fadaaka waadixun usoo qadar kaasi waa arrin la yaqaanoo cad haddii kalena kollayba aduu xilkaagii gudatay oo eedi kuma saara alla waxau idhi awalam yarow oo miyaanay arkayn kuwan gaalada ee mushrikiinta ee dafiraya diidaya diintu awalam yarow miyaanay arkayn annaa annaku naatii inaanu u imanayno alarda arladii nanqusuhaa xaalo aanu ka nuqsaaminayno min atraafihaa dacalladeeda miyaanay arkayn arladii inaanu u imanayno annagoo koonayaasha iyo cidhifyada ka soo nuqsaaminayna wallaahu allana yaxkumu isagaa addoommadiisa kala xukuma laa mucaqiba wax ka daba tegi karaa uma sugna lixukmihi ilaahay xukumkiisa xukumka alleh wax intuu ka daba tago doorin karoo wax ka bedeli karaa uma sugna wa huwa allana sariiculxisaabi xisaabtiisu waa ka ay dhaqso badan tahay ee ay degdega tahay allah waxau ihi waqad makara way dhakreen oo waa shirqooleen alladiina kuwii min qablihim kuwan ka horreeyey gaaladan quraysheed ambiyadoodii iyo rusushoodii hore waa dhakreen oo way shirqooleen oo dhibaato iyo dil iyo xumaanba waa u geysteen falilaah alla ayuu u sugnaaday almakru shirqoolku jamiican xaal uu yahay dhammaantii makri oo dhan allah iska leh oo macnaha cid kastoo wax makrida makriga alluunbaa ka weyn ilaahay uu dhigaayo yaclamu waxa uu og yahay rabbi maa tagsibu waxa ay shaqaysanayso kullu nafsin naf walba wanaag iyo xumaanba naf walba waxay kasbato allaa ogoo arkaaya waseyaclamu waa ogaan doonaan alkufaaru kuwa gaalada ihina way ogaan doonaan liman cidda uu u sugnaaday cuqbadaari daartan aakhire ama adduunyo cidhib wanaaggeeda dambe oo jannada ah cidda iskalena gaala way ogaan doonaan oo maanta hadday ka murmayaan berri qiyaamada marka laysugu tagay indhaha hortooda ay wax walba xaqaa'iqu yimaadaan markaasay garan doonaan wakhti aan garowshiyuhu waxba u taray wayaquulu waxay odhanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay lasta maad ahaanin nebi allow mursala mid la soo diray ma tihid qul waxaad ku tidhaahdaa kafaa billaah ilaahay baa iigu filan shahiidan mid markhaati fura beynii aniga iyo wa beynakum idinka dhexdeenna anigiyo idinka dhexdeenna mid maragga inoo kala fura allah iigu filan iyo waman mid ayaa markhaati iigu filan cindahu agtiisa u ahaaday cilmulkitaabi ay ilkutub kutubtii horee la soo dejiye cilmigoodu cidda haysaana iyadaa markhaati iigu filan oo waxa weeyaan kutubihii hore towraad iyo injiil dee kuwii cilmigooda hayey ee waxa weeyaan rumeeye ku camalfalayey looma jeedo cidaan ku camalfalin eh kuwaasi rumeeye raacay iyaguna waa ka markhaati runnimada risaaladayda iyo rasuulnimadayda ilaahay tabaaraka wa tacaala fii hadihi alaayaat wuxuu ku tilmaamay wasfu ljannati wa bayaanu caaqibati kulli min almuttaqiina waalkaafiriin ilaahay jannada ayuu tilmaamay iyo cidhib wanaagga muttaqiintu ay marayaan iyo cidhibxumada gaaladu waxa weeyaan ay helayaan oo allah waxau ihi mahalu ljannati alatii wucida almuttaquun tajri min taxtiha alanhaaru ukuluha daa'imun wadiluha ilaahay waxau ihi subxaanah jannada loogu ballan qaaday muttaqiintu waa taa ay webiyadu hoosteeda qulqulayaan webiyadaasina waa kuwa suuratu muxamed ilaahay ku tilmaamay mahalu ljannati alatii wucida almuttaquun fiiha anhaaru min maain gayri aasin waanhaaru min labanin lam yatagayar طacmuh waanhaaru min khamrin ladati lishaaribiin waanhaaru min casalin musafaa allah waxau ihi subxaanah jannada muttaqiinta loo yaboohay wasfigeeda iyo tilmaanteedu waxa weeyi waxaa ku sugan dhexdeeda webiyo biyo ah oo durduraya qulqulaya oo aan yacni waxa weeyaan qadrhaadh iyo way ajoobeen iyo way isbedeleen midna aan lahayn iyo webiyo dhan oo ah caano durduraya oo aan dhadhankooda iyo macaankoodu doorsoomayn oo way baqeen iyo way isbedeleen midna aan lahayn iyo webiyo khamro ah oo dadka cabbaya u macaan oon sikhrad iyo madax wareer iyo calool xanuun midna aan lahayn sidii tii adduunyada iyo webiyo dhan oo malab ah oo saafi ah oo wax lagu barxay oo lagu dooriye ama lagu bedelay aan lahayn webiyadaa afarta ah ayaa alla ku tilmaamay jannada dhexdeeda inay qulqulayaan oo ay rogmanayaan ama ay soconayaan walahum fiiha min kulli hamaraati wamaqfiratu min rabbihim waxaa kaloo ay ka helayaan jannada dhexdeeda midho nooc wal oo yacni waxa weeyaan midho ah iyo dembi dhaaf rabbigood xaggiisa ka ahaaday oo ilaahay tabaaraka wa tacaala korkooda uu ku manaysanayo ilaahay waxa uu tilmaamay ukuluhaa daa'imun wadilluhaa jannadaas midhaheedii iyo hadhkeeduba inuu daa'im yahay waxay raddi ku tahay firaqa ahlulbidaca jahmiyada iyo kayrkood ee qaba nicmada waxa weeyaan jannadu inaanay joogto ahayn oo la jarayo ay baaba'ayso ilaahay baa tilmaamoo yidhi ukuluhaa daa'imun wadilluhaa wax go-aya ma aha ee waa wax daa'ima oo aan marnaba kala go-ayn cataa'an hayra majduud waa cadiyad iyo deeq aan kala go-ayn oo aan la jarayn waxaa alla uu tilmaamay tilka cuqba aladiina ataqow wa cuqba alkaafiriina annaar kuwa muttaqiinta ah cidhib wanaagooda ay la kulmayaan waa jannadaas gaalada cidhibtooduna waa naar nacuudu billaahi min annaar wa min xaali ahli annaar ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaa kaloo aayaadkan ku tilmaamay in kuwa ahlulkitaabka ah kuwooda mu'miniinta ah sida cabdillaahi ibnu salaam iyo inay ku farxayaan qur'aanka nebi moxamed lagu soo dejiyey waayo wuxuu rumaynayaa waxay hayeen ayuu u markhaati kacayaa ilaahay waxa uu tilmaamay laakiin gaalada isa soo bahaysatay oo looga jeedo axsaabtaas min alyahuudi waannasaara waalmushrikiin gaaladii ahlulkitaabka yahuudiya nasaaraba iyo kuwii mushrikiinta ahaa ee bilaa kitaabka ahaaba kulligood gaaladaa isa soo bahaysatay qur-aankii wax ka mida waa dafirayaan oo waxyaabaha qaarkood dee way rumaysnaayeen walain sa'altahu man khalaqa asamaawaati waalard layaquulunna allah uluuhiyadana waa dafirayeenoo waa diidayeen marka haddiiy uluuhiyada dafiraan ama qur-aanka wax ka mida ay diidaanna waxay ka dhigan tahay qur-aanka dhammaantii inay beeniyeen oo aanay rumayn waayo man kafara biaayatin waaxida faqad kafara bilkitaab hal aayad qofka beeniye ku gaaloobaa kitaabkii oo dhan waa beeniye sida man kafara birasuulin waaxid uu yahay faqad kafara bijamiici rusul hal rasuulka beeniyaa rusushoo dhan siduu u beeniyey marka qur-aanka wax ka mid a hadday rumeeyaan anfici mayso intii kaleba hadday diidayaan oo ay dafirayaan oo iimaankoodu dhammaystirmi maayo ilaa ay kitaabka kulligii ay rumeeyaan afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd yacni laga aqbali maayo waxna waanu qaadan wixii aanu doonnay annaka noo sahlanaada waxna waanu ka tegi waayo diintu hawe maaha iyo rabitaan ee waa hanoon iyo ariiq mutabacoo la raaco oo aan laga baydhin waxaa la yidhi markaa nebi maxamedow waxaad u sheegtaa sida dariiqaaga iyo manhajkaagu uu yahay oo tawxiidka inaad ku toosan tahay waxa weeyaan ah qul innamaa umirtu an acbud allaha walaa ushrika bihi ilayhi adcuu wa ilayhi ma'aab taa u sheeg baa la yidhi si ay tawxiidka ugu toosnaadaan oo xaqa aanay uga baydhin waxaa kaloo alla uu tilmaamay siduu kutubihii horeba u soo dejiyey in waxa weeyaan qur-aankanna uu usoo dejiyey wakadalika anzalnaahu xukman carabiya xukman sida uu waxa weeyaan sulaymaan aljamal futuuxaatu ilaahiyaha uu ku tilmaamayo tafaasiir dhowraa ku jira xukman in sideeda loo daayo xukman mastarkeeda in loo daayo oo la yidhaahdo ilaahay waxa uu soo dejiyey qur-aanka xukman xaal uu yahay xukum marka maadaama isagu uu yahay ka dadka kala xukumaya ee xukumkay ku kala baxayaan sababtiiyo asaaska u ah maadaama qur-aanku yahay ayaa waxaa lagu tilmaamay nafsu lxukmi calaa sabiili lmubaalaga si loogu xeel dheeraado ayaa xukumka laftiisii lagu tilmaamay suuratulbaqara anaynu ku soo maray isamka faacil masdarku inuu ka xeel dheeriyey oo hudan lilmuttaqiin in haadiyan la yidhaha iyo hudan in loo daayo masderka masderka ablaqa min ismi lfaacil marka iminka xaakiman waxaa ka xeel dheer xukman oo nafsulxukmi qur-aanka lagu tilmaamay xukumka laftiisii inuu yahay xaakimanna waa lagu fasiray haba laga xeel dheeraado xaakiman bayna annaas inuu yahay kii dadka kala saarayey waxaa kaloo lagu fasiray xukman ay muxkama mid la sugay oon khalal iyo goldaloolo midna aan lahayn oo la itqaaniyey kadib ilaahay aayaadkan wuxuu ku tilmaamay taxdiiru nabiyi sala allahu alayhi wasalama min itibaacihim min itibaaci alyahuudi waannasaara wa saa'iri alkaafiriin waxaa rasuulka looga digay sala allahu calayhi wasalam raacitaanka yahuud iyo nasaare iyo gaalo intooda kale oo waxaa la yidhi walain itabacta ahwaa'ahum bacda ma jaa'aka min alcilmi ma laka min allahi min waliyin walaa waaq horaynu in badan usoo ishaaraye waa mustaxiil oo ma suurtagal aha inuu rasuulku hawadooda raaco cidda marka loo socday loo quusgoynaya waa ummadda iyo dadka waana calaa sabiili alfardi waataqdiir bal kaba soo qaado hadday dhacdo sidaasaa kugu dhici lahayd laakiinse ma dhacayso oo waa ma dhacdo lain ashragta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin ayay la mid tahay oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa la ogyahay marnaba inaanu shirki ka dhacayn laakiin hadduu dhici lahaa baa la yidhi ma dhacaye sidanaa kugu dhici lahayd qul in kaana liraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin waa mustaxiil oo mid dhacaysa ma aha oo ilaahay walad inaanu lahayn waxa weeyaan waa yaqiin sugan laakiin haddana waa shardi laleeyahay hadday sidaa ahaan lahayd sidanay noqon lahayd laakiin maba dhacayso marka horeynu u tilmaanay shardi marka shay lagu xidho inaanay ka laazimayn dhicitaanka shaygaasi inuu dhaco inaanay ka laazimayn oo mararka qaarkood shuruudda lagu xidho wax mustaxiilulwuquuc ah oon marnaba dhacayn sida kan oo kale marka alla waxau yidhi haddaad hawooyinkooda raacdo cilmigu intuu kuu yimid dabadeed wax kuu gargaara iyo wax cadaabka kaa celiya midna heli maysid ibnu kasiir waxa uu yidhi aayaddaasi waa waciidun liahli lcilm waxay waciid iyo goodi adag u tahay dadka culimada ee cilmiga leh oo waxaa loogu goodiyayaa ama looga digayaa min itibaaci alhawa bacda alhudaa inay hawada raacaan baa looga digayaa hanuunka dabadii oo iyadoo hanuunkii uu u yimid oo cilmigii uu soo gaadhay intay ka baydhaan inay hawo ka doortaan baa looga digayaa oo halka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam laga leeyahay wala in itabacta dee maxaad u malayn cid kalena marka cidda loo socday loo jeedaaba waa culimada iyo ducaadda iyo kuwa ambiyada dhaxlay ee dariiqa rasuulka ahyo sala allahu calayhi wasalam kuwaasaa la leeyahay intuu cilmigu idin yimid dabadeed ha ka baydhina cilmiga oo hawadiinna ha raacina marka waa goodi adag dabadeed ilaahay waxa uu tilmaamay xaqaa'iq can irusul xaqaa'iqdii iyo xaalkii rusushii hore oo alla waxau ihi walaqad arsalnaa rusula min qablik wajacalnaa lahum aswaaja waduriya wma kana lirasuuli an yaatiya biaaya ila biidni illaahi likulli ajalin kitaab ilaahay waxau yihi nebi allow adiga hortaa rusul baanu diray waxaana nugu yeelay dee u badiye oori labadaba rasuulna uma sugnaanin isagu aayad inuu keeno ilaahay oo u idmo mooyaane muddo wal iyo wakhti kastaana waxa uu leeyahay kitaab lagu qoray oo lagu asteeyey oo lagu qorsheeyey haadihi alaaya ilaahay waxa uu ku tilmaamayaa dee siduu nebi maxamedba sala allahu calayhi wasalam u badiyo oori u leeyahay ayaa ambiyadii horena u lahaayeen waxay culimmadu ku tilmaameen sababta aayaddani usoo degtay in nimankii gaaladii quraysheed ay nebiga sala allahu calayhi wasalam ku ceebeeyeen bikasrati annisaa haween badnaan iyo guur ayay ku ceebeeyeen markaasaa ilaahay waxa uu yidhi dee waxa weeyaan haween badan iyo guurku nebi maxamed uguma horreyn ee ambiyadii horeba waa lahaayeen walaqad arsalnaa rusula min qablik wajacalnaa lahum aswaajan wadurriya wax nebi maxamed ugu horreeyey ma aha ee waa looga horreeyey waxyaabaha ay inkirayeen waxaa ka mid ah basharnimada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo waxa ay sawiran kari waayeen ama maskaxdooda iyo maankooda ay ku qaadan kari waayeen in qof bani aadam oo bashar ah oo iyaga la jinsi oo la mid ah oo cunaya oo cabbaya oo suuqa soconaya oo guursanaya oo tarmaya oo tafiir dhalaya kaasi inuu rasuul noqdo ayay rumayn waayeen wa qaaluu maa lihada arasuuli yaakulu acaama wayamshi fi laswaaq lowlaa unzila ilayhi malakun fayakuuna macahu nadiira waxay yidhahdeen waa maxay rasuulkani suuqa iska maraya cuntada cunaya miyaa malag lagu soo dejiyo la socda oo la diga isaga oo dadka yidhaahda waa rasuul oo waa run malag maa lagu soo xoojiyo waxaa kaloo alla uu yidhi wma jacalnaahum jasada laa yaakuluuna acaam wama kanuu khaalidiin yacni kamaanaan yeelin jasad iyo jidh aan cunto cunayn sida malaa'igta oo kamaanaan dhigin kuwa aan waxba cunayn waxna aan cabbayn mila almalaa'ika laakiin rususha waxaanu ka yeelay jasadka iyo jidhka iyo bani aadamkaas cunaya ee cabbaya wamaa kaanuu khaalidiin kuwa waarayana may ahaanine dee waa dhimanayaan oo waxa weeyaan ku waari maayaan wma manaca annaasa an yuuminuu id jaaahum اlhudaa ila an qaaluu abacaa allahu bashara rasuula aayad kale alla waxa uu ku yidhi dadka uma diidinoo kama mancin markii hanuunku u yimid inay rumeeyaan kama mancin oo uma diidin ilaa inay yidhaahdeen mooyaane ma qof bani aadam ah ayaa ilaahay rasuul ka soo saaro uu ka dhigay yacni waxaa hanuunka u diiday markii hanuunku u yimid oo ay u inkireen oo keliya sidee qof bani aadam oo bashar ah oo cunaya oo cabbaya oo annaka nala mid ihi siduu rasuul u noqon karaa miyaa malaa'ig la soo diro taasaa u diiday inay raacaan laakiin caqli xumadooda waxa ugu filan waxa weeyi rafaduu nubuwata albashar waraduu biuluuhiyati alxajar waa caqli xumo waxay diideen bashar iyo bani aadam inuu rasuul noqdo maaha ilaahay hadda rasuul alla uu soo diray inuu bashar noqday u diideen oo yidhahdeen suurtagal maaha maa malag la soo diro haddana waxay raalli uga noqdeen ilaahnimo dhagax iyo geed soo axmaqnimo ma aha yacni ilaahii weynaa ee khaaliq ahaa waxay raalli uga noqdeen geedka iyo dhagaxa sanamkay ka soo qoranayaan bay yidhahdeen waanu caabudanaa waa ilaahay bashar ilaahay karaameeyo uu doortayna waxay raalli uga noqon waayeen maaha ilaahay laakiin waa ergadii alla uu soo diray waa rasuul ilaahay soo diray ayay raalli uga noqon waayeen markaa dee caqli xumadoodaad garanaysaan dhagaxbaa ilaaha rasuulna waxa weeyaan bashar ma noqon karo waa xamaaqadooda ayay astaan iyo daliil u tahay ilaahay waxa uu tilmaamay likulli ajalin kitaab ajal kasta iyo muddo kasta in kitaab lagu qoray oo aanay dhaafayn oo hadday cimrigaaga tahay iyo intaad noolaanayso hadday ummadaha aajaashooda tahay iyo muddooyinka loo xadiday hadday tahay shay wal oo noola a zamanka iyo muddada loo qoondeeyey way qoran tahay oo ma dhaafayo dabeed alla waxa uhi yamxu llaahu maa yashaau wa yuhbit wa cindahu umu lkitaab waxaa lagu fasiray aayaddan in looga jeedo naskhiga oo waxyaabaha aayaadkan ilaahay ku tilmaamay ka mid tahay ihbaatu naskhi fi laayaat aayaadka kitaabka in naskhigu ku dhici karo dhexdooda oo maa nansakh min aayatin aw nunsiha naati bikhayrin minha aw miliha halkaasaynu ku soo marray suurat lbaqara in naskhigu qur-aanka ku dhici karo allana uu yidhi wixii aanu nasakhno ee aayad ah waxaanu la imanaynaa mid lamida oonu ku bedelaynaa ama mid ka khayr badan oo tii horeba idinka nafci iyo faa'iido badan marka waa naskhigu inuu kitaabka dhexdiisa ku dhici karo naskhiguna waa laba kitaab kitaab nasakha iyo kitaab dhexdiisa isagu isnasakha aayaadka barh ka mid ah marka kitaabkan qur-aanka ee nebi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam isaga kitaab ka dambeeya oo nasakhaya ma imanayo ma jiro waayo waa kitaabkii ugu dambeeyey kutubta lagu khatimay nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ah rasuulkii ugu dambeeyey ee rususha lagu khatimay oo kitaabka qur-aanku isagaa kutubtii hore oo dhan nasakhay oo camalfalkoodii zuuliyey iyadoo la rumaynayo inay kutub samaawiye ahayd laakiin camalfalkoodu wuxuu ku dhammaaday markii kitaabkan la soo dejiyey laakiinse kitaabkan ilaa qiyaamaha isaga wax nasakhi karaa ma soo degaya oo ka dambeeya laakiin kitaabkani dhexdiisa ayuu isnasakhayaa oo waxaa jira aayaad xukunkoodii la nasakhay dee tilaawadoodina ay baaqi tahay kuwo waxa weeyaan tilaawadoodii la nasakhay oo xukumkii uu baaqi yahay kuwo xukumka iyo tilaawada labadaba la nasakhay yacni saddexda noocba qur-aanka waa ka dhaca naskiguna waxa uu noqdaa dee mararka qaarkoodna kii la nasakhay mid lamida ama ka fudud oo tusaale ahaan istiqbaalu beyt ilmaqdis nebigu sala allahu calayhi wasalam markii hore waxa uu jeedsan jiray xaggaa iyo shaam iyo beyt lmaqdis waa la nasakhay oo kacbada ayaa lagu nasakhay fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam marka waa naskun ila lmili tii hore tu lamid unbaa lagu nasakhay oo dee markii horena jiho unbaa loo jeedsanayay imikana jiho jihada unbaa kala duwan laakiin ma kala fududa oo waa jeedsi iyo jeedsi uun dhinac loo jeedsadaba laakiin xagga ciddada dumarka oo kale haweenka laga dhintay ciddadoodu waxay ahaan jirtay sanad mataacan ila alxawli hayra ikhraaj waxaa lagu nasakhay aayadda yani waxa weeyaan ilaahay uu ku tilmaamay inay afar bilood iyo toban habeen uun tirsanayaan waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wacashra taasaa lagu nasakhay taasoo kalena dee waa bedel iyo naskhi ka fudud kii hore oo halkay sanad ka ciddo tirsanaysay gabadhu dee imika waa afar bilood iyo toban habeen weliba waa markaanay xaamilo ahayn ee hadday xaamilo iyadoo odaygu uu ka dhinto mar alla markay umusho ayay ciddad baxaysaa walow toddobaad ama maalinna ha ka dambayse waxay ku xidhantuun umusha mar haddii uur uu kaga dhintay calaa kullin waa qowl lagu fasiray yamxu llaahu maa yashaau wa yuhbit in ilaahay wuxuu doono uu masaxayuu tirtirayo waa naskhiga axkaamta shareicadaee alla uu nasakhay wuxuu doonana uu sugayo waa kuwa muxkamka ah ee aanu ilaahay nasakhin ee uu sugee uu baaqi yeelay waxaa kaloo lagu fasiray taqaadiirtu way fara badan tahay waxyaabaha ilaahay uu qadaray yacni maqaadiirta ama taqaadiirta kutubta lagu qoray oo mid waxa weeyi taqdiirkii azaliga ahaa ee saabiq ahaa ee ugu horreeyey oo markii ugu horreysay ilaahay qalinka uu abuuray wuxuu ku yidhi uktub wixii ugu horreeyey oo alla khalqay markaasuu yidhi maxaan qoraa qalinku maa huwa kaa-in baa la yidhi wax allo waxa dhici doona ilaa qiyaamaha marka lowxul maxfuudka waxa lagu qoray oo lagu diiwaangeliyey wax allo waxa makhluuqaadku ay marayaan maqaadiir iyo axwaashooda oo dhan ila alqiyaama risaaqadooda iyo aajaashooda iyo sacaadadooda iyo shaqaawadooda iyo masaa'ibkooda iyo mixankooda iyo minaxooda wax alla wixii la kulmaya waxaa kaloo taqaadiirta ka mid a ataqdiiru alcumri oo ilmuhu uurka hooyadii isagoo ku jira marka ruuxda lagu afuufo ee malagii loo diro umuurta la qorayo waxa ka mid ah waxyaabaha arsaaqadiisa iyo camalkiisa iyo ajashiisa waxyaabaha uu noloshiisa mari doono ayaa halkaa lagu qoraya uurka hooyadii isagoon ka soo bixin waa taqdiiru alcumri sida xadiidka ibnu mascuud ku sugan ee saxiixa ah haddana waxaa jira altaqdiiru sanawi oo sanadla ah fiiha yufraqu kullu amrin xakiim oo sanad walba habeenka laylatulqadriga waxaa la jaangooyaa qofku wax allo waxa uu mutaysanaya uu maraya sanadkaa gudihiisa haddana waxaa jira ataqdiiru lyowmi oo taqdiir maalinla ah kulla yowmin huwa fii shan oo maalin walba qofka waxa uu mudanayo waxa uu ku dhacayo waa la qorayaa haddaba taqaadiirtaasoo dhammi laga bilaabo kaa maalinlaha ah ilaa ka sanadlaha ah ilaa kii cumrigaaga oo dhan markaad uurka hooyadaa ku jirtay ilaa ka lowxul maxfuudka lagu qoray adoon jirinba iyadoo cirkiiyo dhulka tonal aan la abuurin ka hor taqaadiirtaasoo dhan way iswada waafaqayaan oo mid mid khilaafaya kuma jiro laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen yamxullaahu maa yashaau wa yuhbit kitaabka asalkii waa lowxulmaxfuudka kitaabka asalka ee lowxulmaxfuudka ee ilaahay agtiisa yaalla wixii ku sugan ee ku qoran waxba lagama bedelo waxna laguma daro laakiin saxaa'ifta iyo xaashiyaha malaa'igta gacantooda ku jira ayaa waxyaabaha qaarkood laga bedeli karaa waxna lagu dari karaa oo sida xadiidka nebiga ku sugan sala allahu calayhi wasalam kamaa fii saxiixayni min xadiidi anas man axaba an yubsada lahu fii risqihi wa yunsa'a lahu fii aharih falyasil raximah waxaa jira acmaal ruuxa hadduu sameeyo u sababaysa in arsaaqadii loo ballaadhiyo in cumrigii loo siyaadiyo asbaab u sababaysaa jirta waxaa ka mid a inuu rasuulku yidhi qofka doono in risiqa loo ballaadhiyo cimrigana dib loogu dhigo qaraabadiisa ha xidhiidhiyo culimmadu markaa waxay yidhaahdeen qofku xataa asbaabta uu samayn doonee wax loogu kordhin doonaa iyadu looxulmaxfuudka horey ugu qoray laakiin xaashiyahan iyo suxuftan ay malaa'igtu wadato ee ay gacanta ku hayso ayaa haddii uu sameeyo dee wixii siyaado ah loogu daraya haddii aanu samaynna aan waxba loogu darayn marka waxay yidhahdeen yamxu llaahu maa yashaau wayuhbit de waxaa looga jeedaa suxufulmalaa'ika saxaa'ifta malaa'igtu ay hayso ayaa wuxuu doonana alla ku daraa oo ku sugaa wuxuu doonana ka zuuliyaa kuwa wax laga bedelaya wax lagu darayaa waa kuwaas wax ku daridda iyo wax ka zuulintuna waxay ku salaysan tahay asbaabta iyo acmaasha addoonku uu la imanayo oo iyaduba hore ugu qorayd lowxulmaxfuudka oo wax cusub aan ahayn oo wixii horeba loo qoray inuu samayn doono markuu sameeyo ayaa loo siyaadinayaa marka labadaa qowlba waa lagu fasiray yamxu llaahu maa yashaau wa yuhbit waxayse culimmadu yidhaahdeen wa cindahu ummulkitaab waxaa looga jeedaa lowxulmaxfuudka kitaab kasta ama xaashi kastaoo wax lagu qoro ka isaga asalka u ah ee marjica weyn loola noqonayo kaa isaga waxna laguma daro waxna lagama bedele sidiisuu u sugan yihi ee saxaa'iftaa kale ay malaa'igtu hayaan ayaa waxa weeyaan siyaadaadka iyo sugidda iyo tirtiriduba ama masaxiddu ay geli kartaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay waimaa nuriyannaka bacd aladii naciduhum aw natawafayannaka fainamaa calayka albalaaqu wa calayna alxisaab wa tahbiitu fu'aadi اnabiyi sala allahu calayhi wasalama biana allaha laa yakfal walaa yajhal xaala almushrikiin nebiga ayaa niyadda loo dejinayaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh oo qalbiga loo sugayaa waxaana lagu yidhi nebi allow cadaabkaanu ugu goodinay ee aanu ugu hanjabayno haddaannu adoo noolku tusinno dee waxa weeyaan taasi waa arrin waadix oo cad waanay dhacday sidii beder oo kale oo nebiga oo joogo goobjooga ayaa gaalo gacantiisa lagu cadaabay oo waxay nolol ku qabsadaan iyo waxay dilaanba kana adkaadeen oo libinta laga siiyey haddii se aanu ku oofsanno annakoon ku tusin cadaabkooda iyo waxaanu ugu goodinay dee aduu xilkaagii waad gudatay oo gaadhsiin baa ku saarayd xisaabtuna annakayna saaranta marka waa tasliya iyo laabqaboojin waxa alla uu tilmaamay nuqsaanu lardi awalam yarow annaa naati larda nanqusuha min atraafiha wallahu yaxkumu laa mucaqiba lixukmi wa huwa sariicu lxisaab nuqsaanta arlada la nuqsaaminayaa waa maxay culimada qaarkood waxay ku fasireen waa in arladii iyo degaanadii gaalada la rogo oo halaag ku habsado waa tafsiir laakiin waxaa ka xoog badan in la yidhaahdo waxaa looga jeedaa nuqsaanu lardi sida suyuutiguba uu jalaaleynka kusoo qadaraayo ay bilfatxi cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam waa furidda arlada loo furayo rasuulka ee uu bilaadada furanaayo qaabka ay u nuqsaamasaana waxa weeye nebigu sala allahu calayhi wasalam maka ayuu ku sugnaa iyadoo dee arlada iyo dhulku uu cidhiidhi ku yahoo diiqad iyo cidhiidhi uu ku jiro laga xoog roon yahay dabeed nebigu waa hijroodoo madiine ayuu tegey markii uu madiine tegey nebigu sala allahu calayhi wasalam halkaas ayuu awood iyo cudud ka helay oo uu dowladdii islaamka ka dhisay oo maqarkii iyo xaruntii uu ka duulaya uu ka dhigtay oo ciidan iyo atbaac badan uu ka helay kadib waxaa loo sharciyeeyey dee jihaadka inuu gaalo la dagaalamo kadib nebigu waxa uu bilaabay sala allahu calayhi wasalam inuu kolba magaalo iyo degaan ku duulo oo jihaadu ku qaado oo uu furto ilaa makadii hadhcad laga soo saaray uu furtay oo waxa weeyaan uu galay marka arladii oo dhan rasuulku waa furtay ilaa waxa weeyaan aljaziira alcarabiya oo dhan ilaa degaamadii kale durugsanaa ilaa dhulka maamulkiisii uu gacantiisa soo hoosgalay marka nuqsaanta waxaa looga jeedaa arladii gaaladu ee gaalnimada iyo shirkigu uu ku jirayna way soo nuqsaamaysaa oo kolba magaalo iyo dhul iyo degaan baa gacantooda ka baxayey dhulkii islaamkuna waa fidayaa oo waa ballaadhanayaa oo kolba meel cusub ayaa dee tawxiidka iyo islaamnimada iyo sunnadii ay waxa weeyaan ku sugnaanaysaa oo la qabsanaya marka nanqusuhaa min atraafiha waa bilaadkii iyo arladii gaalnimada ayaa nuqsaamaysa oo waxay u nuqsaamaysaa inay farahooda ka baxayso islaamkana ay gacanta u gelayso markaa dhulkii islaamkuna waa fidaya dhulkii gaaladuna waa baaba'aya oo waa nuqsaamaya sidaasaana raajix oo xoog badan allah waxau yihi wallaahu yaxkumu laa mucaqiba lixukmih ilaahay waa ka addoommadiisa kala xukumaaya xukumkiisa wax ka daba tegi karaana uma sugna oo xukumka aadamaha haddii ambiil laga qaato laga daba tago dee xukumka ilaahay cidina ambiil kama qaadato ma tidhaahdo waa rafcaan baan ka qaadanaya waan ka daba tegaya oo shareecada islaamka qofka iimaanka lihi haddii la yidhaho waxaa ilaahay baa xukumay dee waa ku qancaya inama kana qawla almu'miniina ida ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waatacna wa ulaa'ika hum lmuflixuun wma kana limu'minin walaa mu'minati ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi allaha warasuulah faqad dalla dalaala mubiina marka ruuxa muuminkaa uma cunanto suurtagalna uma aha alle iyo rasuulkiisa xukun markay gooyaan inuu ikhtiyaar iyo doorasho yeesho ma sidanaad samaysaa mise sidan waa ku khasban yahay wax xukumka ilaahay ka daba tegi karoo doorin karaana uma sugnaanin wa huwa sariicu lxisaab ilaahayna xisaabkiisu waa mid deg deg badan oo dhaqso badan oo aan daahay waxay culimmadu yidhahdeen ibnu cabbaas ayaa nin weydiiyey kayfa yuxaasibuhum fii yowmin waaxid waa tan la yidhi maalinta qiyaame oo keliya ayuu khalaa'iqda oo dhan alla xisaabinayaaye siduu maalin keliya ugu xisaabinayaa wuu usoo gaabiyo wuxuu yihi kamaa yarzuquhum fii yowmin waaxid siduu maalin keliya u wada arsaaqayo ayuu maalin keliya u wada xisaabinayaa miyaad aragtay mid mid ka habsaamaya dad iyo dunyo mid walba arsaaqadiisu sow halkiisa uguma tagto sidaa aanay waxa weeyaan arsaaqadiisu midna aanu midka kale uga habsaamayn ayaa xisaabtiisuna mar keliya ay wada dhacaysa allah waxau ihi waqad makara aladiina min qablihim falilaahi lmakru jamiica yaclamu maa tagsibu kulu nafsi wasayaclamu lkufaaru liman cuqba daar gaaladii kuwan ka horreeyey horay u shirqooleen oo makri ugu dhigeen ambiyadii loo diray makri oo dhan allah iska leh makrigu qofka waa inaad dhibaato ku rido min xaysu laa yashcur meel aanu ka dareemayn in dabinka ama dararku uu kaga dhaco ayaa makri la ydhaa makrigana saynu hore usoo tilmaannay ilaahay waxaa loogu tilmaamaa calaa sabiili lmujaazaati walmuqaabala cidda mutaysatee samaysay inuu alla ku sameeyo waa kamaal iyo madx iyo ammaan macnuhu markaa waxa weeyi cid alla ciddii makri samaysa ee ambiyada iyo rususha iyo ilaahay diintiisa dhagar ku samaysa iyagana ilaahay baa dhagraya waayo makri iyo dhagarta ilaahay mid ka adagi ma jirto waxaanu alla dhagraa ama uu makriga ku ridaa dee cidda mutaysatay ee iyadu samaysay laakiin si madax bannaan oo mustaqil ah looguma sifeeyo rabbi makri ee waxaa loogu sifeeyaa uun si muqayad oo ku qaydan cidda samaysay inuu ku sameeyo gaaladuna waa ogaan doonaan cidhibta dambe cidday u sugnaatay oo mu'miniinta ah wayaquulu aladiina kafaruu lasta mursala qul kafaa biاllaahi shahiida baynii wa baynakum waman cindahu cilmu lkitaab waxay odhanayaan gaaladii rasuul ma tihid waxaa la yidhi waxaad tidhaha nebi allow waxa ani markhaati iigu filan allah wa kafaa billaahi shahiida waxaa kaloo markhaati iigu filan kuwa cilmigii kutubtii hore haya ee mu'miniinta ah sida cabdillaahi ibnu salaam iyo raggii la midka ahaa ayaa markhaati iigu filan oo kutubtii hore cilmigooda haya waana ahlu kitaabka kuwoodii mu'miniinta ahaa allah waxau yihi mathalu ljannati jannada sifadeedu allatii jannadaasoo ucida loo yabooho loo ballanqaaday almuttaquuna kuwa alla ka baqa sifadeedu waxa weeyi tajrii waxa qulqulaya min taxtiha ay min taxti ashjaariha wa qusuuriha geedaheeda iyo fooqyadeeda hoosteeda waxaa qulqulaya oo durduraya alanhaaru webiya ayaa qulqulaya ukuluhaa midhaha jannada laga cunayaa daa'imun kuwa joogtaa weeyaan oon la jarayn wadilluhaa ay wadilluhaa daa'imun hadhkeeduna waa daa'im tilka taasi lasoo tilmaamee jannadaihi cuqba aladiina kuwii cidhibtooda weeyi itaqow alla ka cabsaday wa cuqba alkaafiriina gaalada cidhibtooda dambana annaaru naarta weeyi ciyaada billaah waaladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabkii towraadaha ay ilkutub ama kutubtii towraad iyo injiilba kuwaanu siinay rumeeyey yafraxuuna waxay ku farxayaan waa kuwoodii mu'miniinta ahaa ee waxa weeyaan nebigana rumeeyey sidii cabdillaahi ibnu salaam eh kuwa ahlu kitaabka hore ahaa nebi muxamedna rumeeyey yafraxuuna waxay ku farxayaan bimaa kii unsila la soo dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey nebi allow ayaa ay ku farxayaan waayo waxay hore u hayeen buu rumaynayaa wa min alaxsaabi gaaladii isa soo bahaysatay ee yahuud iyo nasaare iyo mushrikiinba lahaydna gaaladaasina waxaa ka mid a man cid baa ka mida yunkiru inkiraya bacdahu qur'aanka bedhkii dafiraya qul waxaad ku tidhaha nebi allow innamaa umirtu waxa lay farayuun an acbuda allaha ilaahay keligii inaan caabudo oo walaa ushrika aanan la wadaajinin bihi ay bicibaadatihi cibaadadiisa cid kale aanan la wadaajin ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa uun baan adcuu dadka aan ugu baaqayaa wa ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa uunbaa ma'aabi ay marjicii noqodkaygu ahaaday wakadalika anzalnaahu ay wakamaa anzalna alkutuba asaabiqa sidaanu kutubihii hore u soo dejinnay oo kale ayaa anzalnaahu qur'aankanina aanu u soo dejinnay xukman xaal uu yahay xukum dadka kala saaraya xukumkaasoo carabiyan af carbeed loo nisbeeyo luqa carabiya ilaahay ku soo dejiyey walain itabacta wallaahi lain itabacta nebi allow haddaad raacdid ahwaa'ahum kuwan gaalada ah hawooyinkooda iyo waxay jecel yihiin haddii aad raacdo bacdamaa jaaaka intuu kuu yimid dabadeed min alcilmi cilmigu cilmigu intuu kuu yimid dabadeed haddaad hawadooda raacdo maa laka adiga kuuma sugnaanin nebi allow min allaahi ilaahay xaggiisa kaagama sugnaanin min waliyin mid arrinkaaga maamuloo kuu hiiliya iyo walaa waaqin mid cadaabkiisa kaa ilaaliyo kaa celiyo toona heli maysid gargaare iyo ilaaliye midna heli maysid walaqad arsalnaa rusula min qablik wallaahi laqad arsalnaa dhab ahaan waxaanu u diray rusula rusul min qablika adiga hortaa ayaanu rusul diray wajacalnaa waxaananu u yeelay lahum rusushaasi aswaajan haween baanu u yeelay iyo waduriyatan caruurba wamaa kaana uma ahaanin lirasuulin rasuul an yaatiya inuu la yimaado biaaya mucjize inuu la yimaado uma sugnaanin ilaa biidni illaah ilaahay ogolaanshihiisa mooye si kale aayad kuma keeni karo likulli ajalin muddo kastaa waxay leedahoo u sugnaaday kitaabun kitaab lagu qoray oo aanay dhaafay yamxu llaahu ilaahay waxa uu tirtirayaa maa yashaau waxa uu doono oo u nasakhaya ama saxaa'iftii malaa'igta waxyaabihii gacantooda ku jira ayaa wax laga bedelayaa wayuhbitu waa u sugayaa alle ay maa yashaa waa min baabi اliktifaa tii horaa lagu kaaftoomay oo waa yamxu llaahu maa yashaau wa yuhbitu maa yashaau tii horunba lagu kaaftoomay yamxu llaahu ilaahay waa masaxayaa oo waa tirtirayaa maa yashaau waxa uu doono oo xukunkii uu nasakhu meesha ka saaray ah wayuhbitu waa sugayaa alle maa yashaa wuxuu doonana waa sugayaa oo xukumkii aan la nasakhin muxkamka ahaa wa cindahu ay cinda allah ilaahay agtiisa uunbuu ahaaday ummulkitaabi ay ummulkutub ashwaajinsiye e kutubta wax lagu qoray iyo saxaa'ifta oo dhan asalkoodu iyo asaaskoodu ilaahay agtiisuu ahaaday oo waa kitaabkii lowxulmaxfuudka ee wax walba hore loogu qoray alla waxau ihi waimaa nuriyannaka bacd aladii naciduhum aw natawafayannaka fainamaa calayka albalaaq waimaa nuriyannaka haddaanu ku tusina nebi allow bacda aladii kii barhkii naciduhum aanu gaalada ugu goodiyayno aw natawafayannaka ama aanu ku oofsanno intaanaan ku tusin kaa fainamaa calayka korkaaga waxaa ahaaday uu nebi allow albalaaqu gaadhsiin baa ahaatay wa calaynaa annaka korkayagana waxaa ahaaday alxisaabu xisaabtii dadka awalam yarow oo miyaanay arag kuwan gaaladii annaa annagu naati l arda arlada inaanu imanayno nanqusuhaa xaalo aanu ka nuqsaaminayno min atraafihaa dhinacyadeeda wallaahu allana yaxkumu isaga ayaa wax kala xukumaya oo laa mucaqiba wax ka daba tagaa uma sugnaanin lixukmihi ilaahay xukumkiisa wa huwa allana sariicu lxisaabi xisaabtiisu waa mid ay dhaqso badan tahay waqad makara way shirqooleen aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey kuwii iyaga ka horreeye gaaladan quraysheed ka horreeyey way shirqooleen ambiyadoodii oo horay makri iyo shirqool iyo dhagar ugu dhigeen falilaahi allah ayuu u sugnaaday almakru shirqoolku iyo makrigu jamiican xaal uu yahay dhammaantii oo cid kastoo makri samaysa horraysiya dambaysaba tay samaysay tu ka daran ayuu rabbi ku dhigayaa waana istaahilaan oo dee waa mutaysteen yaclamu waxa uu ogyahay rabbi maa tagsibu waxa ay kasbanayso kullu nafsin naf walba waxay kasbanaysaa alla ogyahay waseyaclamu waanay ogaan doonaan alkufaaru kuwa gaalada ihi liman cidda ay u sugnaatay cuqba daari daarta cidhibteeda dambeen wanaagsan ee jannada cidda leh gaala way ogaan doontaa hadday maanta ka murmayaan maalinta dambey ogaan doonaan wayaquulu waxay odhanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay lasta maad ahaanin nebi allow mursala mid la soo diray maad ahaanin oo rasuulba ma tihid qul waxaad ku tidhaha nebi allow kafaa billaah ilaahay baa iigu filan shahiidan mid markhaati fura bayni aniga iyo wa baynakum idinka aniga iyo idinka dhexdeenna mid inoo kala markhaati fura allah iigu filan wa kafaa billaahi shahiida waman iyo mid ayaa markhaati iigu filan kaasoo cindahu agtiisa u ahaaday cilmulkitaabi ay ilkutub kutubihii hore cilmigoodu agtiisa uu ku sugnaaday iyo ciddii culumtii kutubtii hore ku taallay taqaanay ee kuna camal falee rumaysay kuwaasina markhaatay iigu filan tahay waayo waxay hayaan sifaadkaygii towraad ku yaallay iyo rasuulnimadayda runnimadeeda waa hayaan oo waa ku bushaareeyeenba wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online